بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي مهدي ويهي waxaanu ku soo nabad noqonay dalkaygii hooye waxaanu safar ku tagnay sidii aan maalinta horeba sheegnay dalka jabuuti oo aanu u tagnay shaqo oo aanu soo maray saylac oo ah degmo ama gobol waxa weeye dalka somaliland ka jira gobolka sela degmadaas gaar ahaan saylac waxaanu u soo maray shaqo caadi aanu u tagnay oo ay ka mid ahayd waddadii waxa weeye saylac iyo isku xidhaysay lagu hayaa oo qoladii turkiga aanu ku balansanayn waxa weeye inay wax ka qabtaan aanu safaaradiina la kulantay la kulanay wasiirkiina uu ku timi mashaqada turkiga ku timi aan uga tacsiyeynayno darteed uu u maqnaaday wasiirkii gaashaandhig oo iman lahaa oo dhagax dhigi lahaa waxa weye sidoo kale waxaanu sii soconay luhaye ilaa saylac waxa weeye lawicadda baan leeyahay ilaa ilaa saylac baanu sii soconay oo aanu saylac markaanu tagnay waddada inta ka bilaabantay saylac ilaa iyo boorame ilaa hargeysa insha allah soo geli doonta aanu ugu talagalay in bilowgeedii la bilaabo bilowga la bilaabaya waddada waa kala horeynaysaa yacni in ay noqoto meel yani waxa weye la geli karo oo gawaadhida hadiyo jeer ale xilliga roobka iyo xilliyada waxa weeye xagaaga ay quusku badan yahayba gawaadhidu ku cadilanto in marka hore jilcaddo laga dhigo oo la salaxo hadhowna aynu u baadi doono oo u raadsano daamurkii iyo inaynu laamigii ka dhigno lakiinse marka hore accessibility ama ama waxa weeye suurtagal u ah in la yani la isticmaali karo oo iyadan waddadu karkadhii badnayd iyo iyo dhoobadii iyo ciiddii badnayd lahayn oo jay la dhigay oo la garaacay oo waxa weeye groundkii oo dhan la dhisay waxa weye waddada in laga dhigo ayaan ugu talagalay sidaa darteed marka waxaan u tagnay waxa weye abaabulkii waddada iyo sidii ay uga qayb qaadan lahayn hadday tahay dowladda hoose hadday tahay waxa weeye gobolka hadday tahay shacabka hadday tahay jaarkii noqoda reer jabuuti oo aniga laftooda ka codsanayna inay wax nala qabtaan intaba waxaan ku talagalay inaan waxa weye halkaa ka bilowno waa ogeydeeno madaxweynuhu wuxuu waddada ka dhagax dhigay xagga boorame oo iyagana asardaa loogu talagalay insha allahu tacala inay waddo waddadaa waxaan rajeynaya insha allahu tacala inay isu timaado labada daxalba inay isu timaado oo waxa weeye ay hawshaas sii socoto sidoo kale waxaanu la kulanay xubno kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka khaarijiga ee dalka jabuuti oo aanu iyadana kala hadalnay xidhiirhkeennii iyo wada shaqaynteenii iyo waxa weeye saaxiibtinimadii inaga dhexaysay sidii kor loogu qaadi lahaa hawlihii waxa weeye shaqo ee noo yaalay ee ahaa wada shaqayntii hadday tahay xafiisyadii oo xafiiskeenni wuu shaqaynaya xafiiskoodii halka ka shaqayn lahaa inaanu ka codsanno inaanu aanu xafiisko xafiiskoodii waxa weye inay hawshii sii dedejiyaan halka laga furi lahaa iyo sidoo kaleba xidhiirhkeenu inuu mar walba maadaama wadamada jaarkaa aynu asxaabta nahay walaalaad nahay aynu u baahnay mar walba xidhiirka in la joogtay xidhiirka runtii joogtaysu muhiim tahay waxaanan runtii si wacan isu afgaranay hadday tahay dowladda jabuuti hadday tahay hawsha aanoo baxnay waddooyinka hadday tahay nin weyni waa sahanoo meeluu marayaba yani saddex wasiir baan nahayno wixii shaqe ee kale ee hay-adaha kale ee inagaga xidhma ee waxa weeye aynu wada shaqayno dhammaantood waanu waxaanu isku daynay inaanu insha allahu tacala la xidhiirno si qurux badanna waa noogu soo dhammaatay sidoo kale waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya madaxweynaha iyo xisbiyada oo maanta iyaguna shir jaraayid ku qabtay inay muujiyaan isku duubnida dalka iyo wada jirka ay u midaysan tahay somalilan waxaanu leenahay oo cod dheer iyo mid gaabanba ku leenahay somalilan waa mid somalilan waxay difaacaysaa xuduudaheeda somalilan wax wax kastoo ay ku tagto iyo qiimo kastoo ay ku tagto xuduudaheeda way difaacaysaa xuduudaheedu maanta ma dhalan somalilan waxay leedahay xuduudo la mida xuduudaha caalamka ee ah kuwii uu ka tegey gumaystuhu kuwaasaanu waxa weeye sheeganaynaa kuwaasaanu waxa weeye u dhaaranay haddaanu mas-uuliyiinta nahay kuwaasaa dastuuriya oo sharciya oo aanu waxa weeye difaacayna waxa weeye ma jirto cid aanu isku haysanaa dunidana waxaan ku codsanaynaa cid aanaan ishaysan inaan iyaguna muransiin inaanay dunidu na muransiin cid aan waxba naga dhaxayn waxaanu leenahay cid aan waxba naga dhaxayn hana muransiinina somalilan iyo soomaaliya ay ahayd somalilan iyo soomaaliya somalilan dawlad bay ahayd anagoo dawlada aan cidina khasbin aanu ku biiray xuduudahaana waanu lahayn waxa weeye soomaaliya xilligii hore gumaysaa waxay kala ahaayeen intii talyaanigu gumaysanayay int intii uu ingiriisku gumaysanayey xilligii dambe ee la isku biiray waxay ahayd koonfuriyo waqooyi ma qaldanto calaamad bay leedahay waxaanu leenahay cidna inay nagu soo xadgudubto diyaaru ma nihin wixii internal ama gudaha yagaa waa wax anaga noo yaalla waa wax anaga dadkayaga noo yaalla maaha yani somalilan cid qori un la rooraysa hadday tahay qorshayaal siyaasadeedna sidii dhacday SSC heshiiskan ku heshiinay sidii dhacday 600 ee ciidanka ahaa ee aanu ku heshiinay waxa weeye qodobada khaatimo la baxday ka soo goostay sidii waxa weeye aanu garaadadii u wada hadalay Somaliland ma aha un kaliya front ay military ku joogtay waxa weeye politicalina dadkayga waan wada hadal cidii isafgaran waa naga yimaadana wada hadal iyo isfahan baanu waxa weeye ku xalila mar walbana wada hadalka iyo isfahamkaanu ku xalilayna oo ka doorbidayna cunfiga iyo colaada waxa weeye waxaanu dhiirigelinaa dadka wada jirkiisa iyo waxqabsigiisa ma aha Soomaaliland waxaanu afka ka sheegayno oo sida dadka qaarkood qolada Puntland afkuun ka sheegaysa dowladnimada ka sheeganaysa aan dadkoodii ugu filayn shaqadii dowladnimo ee markii shaqadoodii ka soo bixi waayeen kadibna Soomaaliland eedeynteedii caydeeda aflagaadeeda ku taagan laakiinse waxaanu nahay Soomaaliland dad ku filan dadkooda difaaci kara una kana shaqeeya public service-kii ama wixii bulshada uga baahnayd ka shaqeeya nabadgelyo ka dhigay waxaanu nahay Samba geeska waxaanu nahay Samba waxaanu nahay Samba dunidu dalishato xaasha wadankayga al-shabaab ma joogo al-shabaabku jeelashu jooga ma joogo kama mid aha dowladeeda ma soo galaan waanu la dagaalanaa jeelashay noogu jiraan haddaad haddii ayagu iska celin kari waayaan cadowgooda waxaanu leenahay waa cadow caalamiya annana waanu iska celin hadday iska celi annaga inaad da tiraahdo dowladda al-shabaab la shaqaysa iyo caynkanay sameeyey waa ayaan darro iska celi intaada iska celi annagu dalkaygii waanu difaacnay waanu ka soo baxnay mid shishe iyo mid soke iyo mid dhow iyo mid dheerba waanu waanu difaacaynaa waxaanaanu leenahay awood ciidan oo aanu ku kalsoonnahay iyo bulshadayada oo aanu ku kalsoonnahay waa mahadsantii
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو كل شيء قال مع الشيخ. بس عاوز سنة واحد يكون بقى. عندما تكون قال لك اه ما تعمل ذلك الثاني بس عاوز حد يقول warnu bees caalamkumaanaan dhaarin dalkayga iyo dadkaygaan u dhaarin dalkayga iyo dadkayagu xuduuduu leeyahay kana noqon mayno dibna uga soo qaadi mayno waananu difaacayna dhiiggaygaanu ku difaacayna